بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnaa weli kitaabkii calaama sunnat almanshuura lilxaafid alxakami raximah llahu tacaala waxaynu ka soo baxnay su-aashii cashirkan wuxuu noqonayaa horta casharka konton iyo lix waxaanuna weli waxaynu ka soo baxnay cashar konton iyo lix buu noqonayaa waxaynu ku sharaxaynaa su-aasha afartan iyo sideed marka waxaynu ka soo baxnay shirku asqar iyo alfaadiisii ayuu sheikhu inoo soo sheegay oo maa shaa allah wa shita iyo maa shaa allah thuma shita iyo ayuu inoo soo sharaxay marka waxaan tambiihinayaa xadiidka ugu dambe labada xadiid baana sheegin labadii saxaabiya warisay xadiidka man xalafa bilamana falaysa mina wa min xadiidi burayda oo can abiihi aabihi ka warinaya xadiidka ugu dambeeyey oo ah quluu ma sha allah uma shitana wa min xadiidi xudayfa oo waxa weeye ay abu daawud iyo nisaa kulli wariyeen marka su-aashaana waxay noqonaysaa marka waa su-aashii hore ay la socdaa tambiihaas su-aashaana waxay noqonaysaa su-aasha afartan iyo sideed waxau yidhi sheikhu raximah llahu tacaala ma lfarqu bayna alwaawi wa huma fi hadihi alalfaad alfaaddan aynu soo marnay farqiga u dhexeeya muxuu yahay waawga iyo thuma farqiga udhexeeya waa maxay waxaynu ognahay luuqadda carabiga marka naxwaha iyo la baranayo oo ajruumiyaha iyo kulli ay ku keenaan waawga iyo thuma labaduba waa min alfaad alcadfi weeye waa waxa wax lagu cadfo oo maalan waxay yidhaahdaan dakhala muxamadun wa caliyun muxamed iyo cali baa soo galay kuma mujarad cadfi buu ku tusaya kuma tusayo waawgaasi inuu maxamed soo horgalay iyo inuu cali soo horgalay midna kuma tusayo laakiin labadiiba inay soo galeen way soo kala horreyn karaan way wada socon karaan waa muqaarana waa laba siman waa amaa uma haddaad tidhaahi dakhala caliyun thuma muxamadun muxamed waa ka dambeeyey marka thuma waxay ku tustaa cadfina way ku tustaa taraakhina way ku tustaa muhle inay u dhexaysay wakti oo maalan toban daqiiquu ka soo horreeyey ama saacad ama nusaac wuxuu doono baa waxaa odhan kartaa hebel wuu yimid kabacdina waxaa yimid hebel marka innaga soomaaliga marka la fiiriyo waawgu wuxuu inoogu jiraa iyo hebel baa yimid iyo hebel thumana waxaa inoogu jidhaa kabacdi hebel baa yimid kabacdi hebel idan marka wuxuu rabaa farqiga shirkiga keenaya buu rabaa hadda luuqadda isagu xaggeeda ayuu inaga tusayaa meesha shirkigu ka imaanayana wuu ina tusaya marka wuxuu yidhi ma lfarqu bayna alwaawi wa thuma fi hadihi alalfaad in la yidhahdo maa sha allah wa shita ama maa sha allah thuma shita ama lowla allah wa fulan ama lowla allah thuma fulan farqiga udhexeeya waa maxay ile thuma waa bannaantaha nidhi waawgana ma bannaanee qaala jawaabta waxau yidhi sheikhu raximahullah lianna alwaaw buu yidhi waawgu waaw weeye soomaalidu wow bay aqriyan lakin waaw weeye luqadda carabi wuxuu yidhi ana alwaaw yaqtadii almuqaarana waaltaswiya wuxuu keensadaa waawgu muqaarana wax isla socda oon kala dambayn wataswiya siman oo labadooda kii doonaba hormari karo kii doonaba uu hormari karo ayuu waawgii ku tusayaa bikhilaafi thumma maya wuxuu yidhi taswiya saas ku tusayaa fayakuunu marka man qaala maa shaa allah wa shita wuxuu ahaanayaa qaarinan mid la xiriiriyey mashii'ata alcabdi addoonka mashii'adiisii ayuu la xiriiriyey bimashii'ati illaahi musawiyan isagoo markaa la simaya canha marka waxa weeye qofka ku dhacay kelmadda waawgu waa qof simay ilaahay mashii'adiisii iyo mashii'adii addoonka amaa waxa uu yidhi bikhilaafi humma humma way khilaafsan tahay sababtu maxay tahay waxa ay keensataa attabaciya waxay keensataa kabacdi taraakhi baa u dhexeeya muhla u dhaxaysa kabacdi bay keensataa marka taqtadii attabaciya ayay keensanaysaa fayaquulu fayakuunu wuxuu ahaanayaa marka man qaala maa shaa allah humma shi'ta wuxuu noqonayaa mid ka dhigay mashii'adii addoonka mid raacsan oo ku xiran bacda mashii'at illah sida aayaddu inoo tilmaamayso fii qowlihi tacaala wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah idan marka waa waadix haddii aad humma isticmaashid waxaad qirtay oo caqiidatan u qirtay inuunan addoonku waxba samayn karin ilaa wax ilaahay u oggolaada mooye tabarteenna iraadada ilaah baa ina siiyey iyo awoodda doonista aynu wax ku doonayna ilaah baa ina siiyey laakiin mutlaqa ma aha ee waa muqayadoo waxay ku qaydantoo ku xiran tahay inuu horta ilaahay inoo oggolaado waxaan wax aad samayn kartid ma leh waa meesha laynoo jideeyey marka oo nebigu inoo sunneeyey marka la yidhaahdo xaya cala asalaax xaya cala alfalaax salaadda u kaalaya liibaanta u kaalaya waa in la yidhaahdaa laa xawla walaa quwata ila billaah sababtu maxay tahay waxba ma samayn karno wanaag lama imaan karno dhibaatana iskama celin karno ilaa bilaah ilaahay inaan tala saaranno ilaahay maaragtay wanaag kasta aan cuskanna maahee innagu waxaynu samayn karnaa ma jirto waa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun oo kale macnaha wax walba annaga ilaahay baanu wax walba uga dambaynaynaa marka taas ayuu inoogu caddeeyey shiikhu oo wuxuu yidhi waawgu wuxuu keensadaa almuqaarana waataswiya waawgu sinaan buu keenaya haddii shirki bay noqonaysaa markaa shirku asqar ayuu noqonaysaa haddii qofku uu sidaa ugu dhaco amaa hadduu qofku simo ilaahay iyo cid kale shirku akbar bay noqotaayo nid bay noqotaa marka waa soo sharaxnay oo andaadaa lagu sharxaa marka khulaasadaa su-aashaasina waa saas in aadan isticmaalin waawga ee isticmaashid humma ayaa kuu bannaan ama maasha allah waxdahu aad isticmaashid wakadalika albaqiya buu yidhi alfaadii aynu soo marnay oo ahayd lowla allah wa fulaan ana daakhilun cala allah wa calayka ilaahay baan magan gelayaa adiga ka bacdi saasoo kale taasay la mid tahay waaw lama ogola humma ayaa la ogol yahay halkaa markaa wuxuu inoogu sharaxay oo inoogu dhameeyey shiikhu diddu tawxiid aluluhiya towxiid aluluhiya oo aqsaamu tawxiid qeybtii koowaad oo ahayd towxiid alilaahiya ama towxiid alcibaada ama towxiid aluluhiya waa la dhahaa in uu burinayo oo ka soo horjeedo markuu inoo tacriifiyo waatuu ina yidhi ifraad ullahi bilcibaada in ilaahay loo gaar yeelo cibaadada waxaa burinaya oo ka soo horjeeda oo baabiinaya waxa weeye shirkigii shirkiguna waa laba nooc akbar iyo asqar akbarkiina waa soo sharaxnay oo waa inaad ilaahay cid la sintid oo aad caabudid asqarkiina waa waxyaalahan inaad ku dhacdid inaad waxa weye riyaa ilaahay waxaana inaad ku dhaaratid waxa weeye maaragtay waawgaa isticmaashid waxaasoo dhan ayaa waxay noqotaa shirku asqar marka ilaah naga badbaadiyo waa haddaadan la baranna qofku shirkigii aad buu khatar u yahay waayo axaadiid baa sugnaatay shirkigu akhfaa min dabiibi namli inuu aad iyo aad usoo qarsoodi badan yahay ashirku alkhafiy marka aad iyo aad in la ysaga ilaaliyo oo aathaarta iyo axaadiidta iyo kulli ka digayaan shirkigaad la ysaga ilaaliyo weeye walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin